wasiirka arrimaha afrika u qaabilsan dowladda britain james dutridge ayaa shalay booqasho ku tegay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mr dutridge oo uu wehliyo safiirka britain ee soomaaliya ayaa intii ay booqanayeen magaalada waxay kormeer ku tageen xarun tababar ciidan oo markaasi ay britain maalgeliso oo ku taala magaalada baydhabo waxayna la kulmeen madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo nooga soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magaalada baydhabo kulan wuxuu kula yeeshay wasiirka arrimaha afrika u qaabilsan dowladda ingiriiska james tadridge iyo safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan arrimaha soomaaliya ben fender waxay ka wada hadleen labada dhinac dib u dhiska ciidamada iyadoo dowladda u k na ciidamada ugu badan ee koonfur galbeed ay tababarka siiso sidoo kale waxaa looga hadlay kulanka la dagaalanka kooxda al-shabaab ka hortagga masuq maasuqa iyo horumarinta dhaqaalaha wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed madoobe nuunow ayaa kulanka markii uu soo gabagaboobay saxaafadda la hadlay waxaa booqasho gaaban ku soo gaaray magaalada baydhaba ee caasimadda kumeel gaarka ee koonfur galbeed wasiirka u qaabilsan dowladda ingiriiska arrimaha africa iyo safiirka soomaaliya u fadhiyo dowladda ingiriiska madaxdaas ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren kulanka ayaa waxaa loogu wada hadlay arrimo badan oo quseeya dowlad goboleed koonfur galbeed ay ka mid tahay horumarka arrimaha securitiga iyo arrimaha gargaarka madaxweyneha ayaa aada u bogaadiyay dowladda ingiriiska dadaalada ay ka wadda koonfur galbeed oo ku saabsan arrimaha aan soo xusnay wuxuuna ka codsaday inay laba jibaaraan dadaalkooda madaxda ayaa madaxweyneha ugu mahad celiyey sida wanaagsan ay dowladda koonfur galbeed ula shaqeyso dowladda ingiriiska waxayna ballan qaadeen in ay kordhin doonaan dadaalada ay ka wadaan koonfur galbeed hadduu alla ilma sanadka cusub kulanka kadib ayaa madaxda waxay booqdeen xarunta tababarada ciidamada soomaaliya ee ku taalla baydhabo ayagoo soo indhindheeyey tababarada meesha ka socda ciidamada la tababaraya iyo waxyaabahay ay u baahan yihiin ka wada hadlay shirka wuxuu ku dhammaaday guul intaasi kadib madaxweynaha koonfur galbeed safiirka dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya iyo wasiirka arrimaha afrika u qaabilsan dowladda ingiriiska waxay si wada jir u kormeereen xarumaha tababarka uga socda ciidamada xoogga dalka oo ay maalgeliso dowladda ingiriiska dhinaca kale dagaalbeeleedyo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka dhacayeen tuulooyin hoos yimaada degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose dagaalbeeleedyada afartan iyo sideedkii saaci ugu dambeeyey ka dhacaya deegaano hoos yimaada degmada wellaweyn ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana socda dadaallo ay wadaan odayaasha oo looga hortegayo dagaalada ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo